kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha barnaamijka maanta waxaa marti noogu ah maxamuud maxamed culusow oo ah guddoomiyihii hore ee bangigii dhexe ee soomaaliya haatanna ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha soomaaliya maxamuud waxa uu ku sugan yahay gudaha dalkani maraykanka sida aad la socotaanba dhowaanahanay waxaa jira hadalhaynta la xidhiira guddi la soconaya maaliyadda soo gelaysa soomaaliya iyo tan la isticmaalaya ka baxaysaba guddigaasi oo ah guddi wada jira ayaa waxaa qayb ka noqonaya dowladda hase yeeshee waxa uu noqonayaa guddi ka madax bannaan oo si gaara ula soconaya dhaqaalaha dowladda waxa uuna ahaa qodobkaasi qodob ka mid a qodobadii shirki sannadkii hore ka dhacay magaalada london ee lagu soo qaatay haddaba soo dhowow mudane kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa hagaag haddii bal aan ku horeeyo maxaad nooga faahfaahin kartaa guddigani gaarka ah waxa uu yahay culusow
sidaad la socoto hadde soomaaliya waxa weeye dal burburay xagga hay-adihii dawladda oo dhan marka hay-adihii burburayna waxaa ka mid ah bangiga dhexe iyo wasaaradihii iyo hay-adihii dalka marka hadda waa waxaa lagu jiraa marxalad dib u dhisa oo dalka lagu dhisaayo hay-adaha ugu waaweynna waa bangiga dhexe ayaa ah hay-adaha ugu muhiimsan dalka oo u qaabilsan xagga maaliyadda dalka maamulkiisa iyo la socoshadeedaba marka maadaama dalkii dib loo dhisaayo deeq bixiyaashuna hadda ay yihiin dadka bixinaya dhaqaalihii ugu horreeyey oo la rabo in dalka dib loogu taago dhismihiisa ayaa waxaa haddee laga maarmaan noqotay in la abuuro hay-ad ay wadaagaan dawladda soomaaliyeed iyo hay-adaha deeqda bixinaya si loo hubiyo in dhaqaalaha la siinayo dawladda soomaaliyeed uu ku baxo sidii loogu talagalay marka waa hay-ad la rabo in lagu ogaado bixinta soo gelidda iyo bixinta wixii dhaqaalaah oo ay deeqbixiyaasha ugu talagaleen inay siiyaan ay ku taakuleeyaan dalka soomaaliya waa tahay qodobkani waxa uu ka mid ahaa qodobadii shirki sanadkii hore lagu soo qaatay weli hadalhayntiisu waa ay socotaa marka baahida loo qabo ee waktigan keentay in lagu dhawaaqo guddigan midaysan ee gaarka ah waxa uu yahay waa muhiim waayo hadde dawladda soomaaliya hadda dhaqaale iyadu inta soo gala oo dekedaa oo dalka gudaheeda ka yimaada ama adigu dhaqaale iyadu ay dibadda ka soo amaahato midna ma laha hadda waxaa la siinayaa lacag waxaana weeye lacagta dhaqaalaha la siinaya dhaqaalo yar ma ahan waxaa hadda laga hadlayaa shirkiga hadda ugu dambeeyey oo lanna lagu qabtay ilaa waxaa hadda la ballan qaaday lacag gaaraysa lacag ka badan saddex boqol oo milyan oo dollar waxaana dhici karta ilaa shirarka soo socda in lacago fara badan oo intaas ka badan mataqaanaa loogu deeqo soomaaliya marka waxaa laga maarmaana lacagta bixinteedu waa waxa asaas u ah dib u dhiska dalka marka waa muhiim dawladaha deeqbixiyaasha si ay dadkii ay lacagta uga soo qaadeen ama la yidhaahdo tax bayerkooda ay u muujiyaan siday wax u bixiyeen inay aada iyo aada u hubiyaan in lacagtaasu maamulkeedu uu noqdo maamul hufan oo hadhowna leh xisaab celinteeda iyo maamulkeedii marka bangiga iyo hay-adaha dawladda iyo arrimaha siyaasadda dalka gudihiisa laftigeeda waxay u tahay wanaag waayo haddii lacagtaasu maamulkeeda si wanaagsan loo maamulo dalka gudihiisa inaysan ka dhicinin isqabqabsasho musuq maasuq tuhun iyo dalka oo maaragtay dhibaatooyin fara badan xagga gudihiisa ay ka abuurmaan ayay ka hortegaysaa marka waa maslaxad dalkana dawladdana u ah dadka deeqda bixiyana dan ugu jirto waa yahay mid ka mid a dhegaystayaasha oo haatan nagu soo biiray ayaan soo dhoweynayaa magacaaga ku bilow halka aad joogto iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiisid khabiirkani barnaamijka martida noogu ah ha aad baan idiin salaamaya dhammaantiin daaweynta v o a da magacayga waxaa la dhahaa cabdi xasan waxaan kasoo hadlayaa gobolka minnesota waxaan aad baan u salaamaya guddoomiyaha hore waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo guddigan dhafan ee laba soomaaliya ka soomaaliya ka kooban iyo iyo iyo bahweynta caalamka waa waa yani waa guddi hadda la magacaab la magacaabaya mise waa guddi dubaba la magacaabay se maxaa dadka soomaaliyeed ka filan doonaan guddigaas aad baad umahadsan tahay waya waa mahadsan tahay waxa weeye horta waxa weeye inaan marka hore caddeeyo guddigan iyo qaabkaanu maahan keliya wax soomaaliya iyada loogu talagalay dhammaan dalalkii soo maray xaaladda soomaaliya ee dowladahoodu burbureen oo dhan wuxuu ahay hab lagu dhaqay sida afghanistan sierra leone liberia marka guddigan waxa weeye horta guddi oo adigu taari maamul ahaan horay dalalka loogu tijaabiyey laguna guulaystay waxaana badiba inta badan ay noqonaysaa saraakiisha dowladda dad ka tirsan oo ah wasaaradaha maaliyadda bangiga dhexe xisaabiyaha guud iyo hay-ado kale oo adigu markaas dowladdu ay magacaawdo ilaa adigu madaxda ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo ayagu laftigoodu ay ka ogaanayaan iyo deeqbixiyaasha dowladaha inta ugu muhiimsan gaar ahaan inta badan howlahaas waxaa loo wakiishaa bangiga dhexe hay-adda lacagta adduunka i m f ta iyo bangiga adduunka ayaa inta badan iyo bangiga afrikaanka ayaa u badnaan doona hay-adaha ka qaybgeli doona waxaana dhici karta u n ka laftigeeda cid inay wakiil ka noqoto marka hay-adahaas ayaa ayaa ayaa ka mid noqonaya muxuu ahay inay noqdaan guddi isku dhafan oo la magacaabo dadka qaarkii waxaa laga yaabaa inay ka eegaan ahmiyadda soomaaliya wakhtigan ugu jira iyo waxyaabaha dhinacyada haddii la eego caqabadaha ee ka imaan kara
ma ma filayo marka horta la sameynayo waxaa jiraya heshiis cad oo adigu muujinaya awoodda iyo dadka kasoo qaybgalaya iyo habka wax loo maamulayo marka xagga dowladda soomaaliya ma filayo wax caqabadaha oo adigu kasoo gaaraya waxa keliyahoo ay waajibka iyo muhiimadu tahay in muddada ay hawshaasu uu guddiga shaqaynayo oo ah middo kumeel gaara wixii ka dambeeya in dowladdu ay iyadu xafiisyadeedii iyo maamulkeedii maaliyadda inay dhisato oo markaas kabacdina ay muujiso kalsooni guud oo ah inay jirto hab xisaabtameed ama hab xisaab oo ah hantida dalka lagu maamulayo ma ahan keliya midda dalka dibaddiisa ka timaada xataa wixii dalka gudihiisa kasoo dadka laga qaado canshuurta ayada laftigeedana in si wanaagsan loo maamulo marka markaas dowladda ayadaa la wareegaysa mas-uuliyaddeeda wixii dalka dibaddiisa ay ka hesho iyo waxa ay dalka gudihiisaba kasoo gala oo ah dakhliga marka dowladdu wax hadda dhibaataa kasoo gaari maayo waa wax usii taraya inay sii xoojiso dib u dhiska maamulkeeda maaliyadda hagaajiso islamarkaasna ay adduunka u muujiso in kartidoodu ay ku filan tahay inay hawshaas ay qabato muddo yar kabacdi markii hawshaan lasii wado marka waa marxalad kumeel gaara weye asalaamu calaykum doctor culustow marka hore magacayga waxaa la dhahaa cabdirashiid cali minneapolis minnesoran jooga marka su-aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaa weeye maadaama xagga maamulka maaliyadda iyo macnaha bankiga soomaaliya aa khabiir ku tahay dowladihii hadda u dambeeyay kumeel kumeel gaarka ahaana aan la soo shaqaysay dad badan oo soomaaliya oo aqoon leh waxyaabo fara badan waxay iska weydiiyaan xilligan maxay tahay shaqada ay qabato wasaaradda maaliyadda ama guddigan la rabo hadda in la sameeyo maadaama sida la ogyahay ay tahay wasaarad walbo maaliyadeed inay qabato saddex saddexdaas waxoo midna soomaaliya ayna ka jirin economic growth oo soomaaliya aana ka jirin employmentiga oo la yareeyo oo aana ka jirinin iyo inflationka oo la yareeyo saddexdaba aana ka jirinin marka macnaha ma noo sharaxi kartaa khibradda aad u leedahay iyo marka adiga aad joogtay shaqada dhabta oo ay wasaaraddu qabato ama waxa waaye bankiga uu qabto waxyaabaha jira iyo waxyaabaha laga faa'iidi karo oo hadda dawladda cusub ay ka faa'iidi karto waa mahadsantaha adayd waxa weeye sidaad u tilmaantay waa runtaa in hadde wasaaradda maaliyadda hadda waktiga ay marayso inaysan hawlo badan oo laga rabay heerkeedii aysan gaarsiisneen laakiin hawsha ay hadda la rabaaba waxay tahay hawlahaas aad sheegtay si ay u qabato waa inay bilowdaa inay dhisto maamulkii lagu qaban lahay ama lagu fulin lahay arrimaha aad sheegtay hadda waxyaabaha wasaaraddu ay qabato waxa weeye inay horta wixii dakhliga oo ugu horeeya oo soo galay inay nidaamkiisuu kusoo geli lahay sharcigii lagu qaadi lahay dukumentigii loo samayn lahay inay ka shaqayso midda labaad inay miisaaniyad u samayso hay-adihii dowladda oo la dhisaayey iyo nidaamkiisii midda saddexaad wixii dakhliya oo deeq ama mataqaanaa la siiyo hadda dayn hadda weli maba la gaarin inay ayada laftigeedana ay maamusho oo miisaaniyaddaas iyo habka ay ku maamulayso ay sii samayso arrimahaas oo dhan ayaaba hadda u yaala inay samayso dabcan hadda marka shirki ka dhacay londonna hawsheedu waaba sii ballaaranaysaa oo arrimihii hadda aad tilmaantay ayaaba suuragal ah inay bilowdo sababto ay tahay haddii dhaqaalahaas maanta la bixiyey oo ah malaayiinta dollar oo hadda la bixiyey waxaa loogu talagalay in dhaqaalaha kobcintiisii maamulkii howlihii dawladda ah in shaqaalihii dawladda miisaaniyadoodii ciidamadii nabadgelyadii wixii la siinayo o dhan ay maamusho oo ay bixiso marka dabcan waxa weeye howlihii wasaaraddu hadda waxaad u malinaysaa inay aada iyo aada u ballaaranayaan la shaqaynta ay la shaqaynayso hay-adaha caalamiga ama dalalka caalamiga oo ayagana maaragtay muxuu ahay lacagta bixinaya waaya weliba waxaa kasii muhiimsan si dalkan uu u dhismo waxay xiriir la bilaabi doontaa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka oo i m f ta loo yaqaano oo howlo badan hadda u baahan inay qabato si dalku isbeddel weyn uga dhaco xagga dhaqaalaha maxamuudow waxaa khadka soo galay misna mid ka mida dhegaystayaasha waxaan filayaa inuu su-aal kaa weydiiyo isna aragtida uu ka qabo arrinkan
guddoomiyaha waa salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiya su-aashayda oo ah guddigan ma guddi madax banaan ba se waa guddi dawladda ay wada shaqeyn doonaan haddayse madax banaan yihiin see loo aaminaya waa tahay wa waa mahadsan tahay guddigaanu ma madax banaana guddigaanu waxa weeye dawladda iyo guddigaa wada shaqaynaya waxaana uu ku dhex shaqaynayaa dawladda ku dhex shaqaynayaa dhinac wuxuu u yahay in maamulka habka maamulka maaliyadda oo wax la yidhaahdo public financial managementiga la yidhaahdo inuu horta u noqdo saldhig iyo tusaale laakiin waxa go-aamada iyo habka wax loo bixinayo iyo dawladda ayaa barnaamijka wax lacagta lagu bixinayo ayadaa iskale mashaariicda iyo mudnaanta lagu bixinayo dawladdaa keenaysa ayagu waxa keliya uu hubinayaan keliya waxa weeye lacagtii la keenay oo ama dawladdu ay heshay inay markaas ku bixiso wixii qorshahaas loogu talagalay iyo documentationkeeda iyo qaabka loo bixinayo iyo hadhow baaristeeda inay mataqaanaa ka bixiyaan tilmaamo iyo tusaale lagu dabagalo marka wax hadda madax banaan ma ahan wuxuu kati wax wey waa guddi ku dhex shaqaynaya maamulka dawladeed ayuu ku dhex shaqaynaya waxa keliyaho uun jira waxa weeye dad ka tirsan beesha caalamka ama deeqbixiyaasha ayaa markaas waxay uun goobjoog ka ahaanayaan marka la sameynayo wax la yidhahdo allocationka marka la yidhahdo lacagta marka oo la qaybinaayo oo hawlihii loogu talagalay loogu kala qaybinaayo inay ogaadaan uun guud ahaantooda laakiin hawsha inteeda badan waa inay fuliyaan hay-adaha dawladda oo hadda federaalka ah aanbal su-aal kaa weydiiye guddigan gaarka ah ee loo qabta inay la socdaan ama la doonaya inay la socdaan dhaqaalaha soo gelaya iyo kan ka baxaya soomaaliya iyo isticmaalka dhinaca maaliyadda ma waxay leeyihiin wakhti go-aan oo lagu xisaabtamayo inay shaqeeyaan mase muddadooda weli lama cayimin waxay u badnan tahay wakti mucayanay yeelan doonaan inta ugu badan hadda waxaa dhici karta ama hal sano ilaa laba sano inay inay inta badan ay shaqeeyaan inuu shaqeeyo guddiga wixii ka dambeeyana dabcan waxa weeye dawladda ayaa laga rabaa inay muujiso inay ku filan tahay laguna kalsoonaan karayo maamulkeedu inuu yahay mid muujinaya wixii soo galay iyo wixii ka baxay taasuna waxay ku xiran tahay qaabka ay u hirgalaan dhismaha hay-adaha kala duwan waayo maaliyadda waxa weeye bangigu shaquu leeyahay wasaaradda maaliyaddu shaqay leedahay baarlamaanku shaquu leeyahay golaha wasiiradu shaquu leeyahay madaxweynuhu shaquu leeyahay xisaabiyaha guud shaquu leeyahay hantidhooruhuna shaquu leeyahay marka intaas markii la arko in shaqadoodu ay shaqaynayso si fiican u shaqaynayso markaas hawshu waxa weeye guddiga wax looma baahnaanayo markaas waxa keenay waxa weeye keliya in weli aan lagu kalsooneyn ama aan mataqaanaa aysan gaarsiisneyn capacityga hay-adahaas oo dhan inay mid walbaba xilkii ku aadanaay ay si buuxda oo hufan u hirgelin karto darteeda ayaa keenaya in guddigan uu uu si gaara loo magacaabo loona tilmaamo waxayna u badnaanaysaa inuusan ka badnaan doonin laba sano walaal magacaga ku bilow halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso maxamuud maxamed culusow oo ah guddoomiyihii hore bangigii dhexe soomaaliya waxaan doonayaa magacayga waxaa la yidhahdaa haajir aadan maxamed hadlayaa xaryaha dhadhaab ee qaxootiga haye su-aashaada hore u gal su-aashayda waxaa weeye anaan weydiiyaan doonaya ilaha keliya hagaagsan ee maanta dawladdu ay dhaqaalo ka samayn karto maadaama ay tahay bangiyada lacagaha transactionka adduunka laga sameeyo soomaalidu ay isticmaal sida xawilaada oo kaleeto dawladdu qaabkay ummadana soomaaliyeedna aada ay ugu baahan tahay barnaamijka lacagaha laisu soo diro aan dhihi karno marka koowaad ee nolosha soomaalida maanta ay u tahay xawilaadahan soomaalidu ay iskala yihiin
ma ahan xawilaadaha lacagaha waxaa waaye waxaa laga hadlaayo guddi gaara oo la soconaya dhaqaalaha soo gelaya soomaaliya iyo ka ka baxaya ee ah ama deeq bixiyaashu waxay siiyaan ama dawladdu waxa ay ku wax qabanayso may isticmaalayso marka su-aal noocaasiya haddii aada hayso waxaan waxaan markuu anoo fahmay si kale u fahmay waxaan jeclaan lahaa anigu inaan fikirkayga ka dhiibto barnaamijka isaga ah haye dawladdu maadaama qof soomaaliyeed aan ahay ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogta baahida ay qabto aan la wadaagayo waxa weeye lacagahu soo gelaya wadanka soomaaliya kulliba sidaan filaya si kooban laguma controli karo waktigan xaadirka ah laakiin waxaan dhihi lahaa si dawladda soomaaliyeed maadaama dawlad soomaaliyeed dadka soomaaliya u baahan yihiin ay tahay in qof kasta oo soomaaliya ah horta marka koowaad ama lacag ha dirsado ama ha loo soo diro in kasta oo diraya meel kastaba ha ka diree in fifty cent horta dawladdu ay ka goosatay oo bangiyada soo lacagahan soo gelaya wadanka meel kasta ha kusoo galaan ama shirkad ha soo mareen ama bangi oo dawladda soomaaliya ay leedahay lagu soo diro systemka horta marka koowaad in loo isticmaalo marka xigta la socoshadu lacagaha wadanka soo gelaya lacaguhu wadanka soo gelaya waxaan isleeyahay qaar kuwa hay-adihu ay isticmaalaan kuwo badan oo meelo aan jirin ku baxaa jira tusaale oo kaleeta waxaa lagu leeyahay barnaamijkan wash oo kaleeta tiro badan baa lagu bixiyaa waxaana isleeyahay meelaha loogu talagalay laguma bixiyo ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay maadaama lacagaha soomaaliya ee hay-adaha soo mara markaan u leehay tan shaksiyaadka ay soo diraan waxaan leeyahay tan kuwataa loogu faa'iidaysto tan wadeyso oo lasoo dirana waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ligadiid ay leedahay oo ay ka faa'iidaysan karto sida juba iyo shabeelle oo kale ummadaha ugu faraha badan oo soomaalina ay degan yihiin waayahay tala soo jeedintaada aad baad ugu mahadsan tahay ee dhegeystahaasi naga soo wacaya xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab aad baad u mahadsan tahay bismillah wabin astaciin magacayga waxaa la yihahdaa cabdinaasir maxamed sheekh nuur waxaan joogaa wadanka bakistan gaar ahaan magaalada karaaji waxaan weydiin lahaa guddigaasi bosishinka ama baleyska ay ku shaqaynayaan awoodaha ay leeyihiin intay la eg tahay qaabka ay riboodyada ama warbixinada guddigaasi ay kasoo tala bixiyaan intee la eg ay shacabka soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan waayahay aad baad u mahadsan tahay waad maqashaa culusow dhegeystahaasi naga soo wacay dalka bakistan waa muhiimsanya horta waxaan rabay aada u waa su-aal muhiima runtii waxaan rabay horta marka u horeysa horta guddigaanu si loo garto waxtarkiisa iyo ahmiyaddiisa intii hore oo ma hadda ka hor soomaaliya wixii lacag loogu deeqi jiray oo ugu yaraan hal bilyan oo dollar sanadkii mararka qaarkood ku dhowaanaysay badiba waagii hore waxaa la siin jiray hay-adaha jooga nairobi ayaa lagu wareejin jiray dawladda soomaaliyeedna wax ay adigu lu ku lahayd iyo waxay kala socotay ma jirto waa markii ugu horreysay oo horta guddigaanu oo ka mid yahay la hoos geynayo dawladda soomaaliyeed ay dawladda soomaaliyeedna ay ay maamulayso markaan u noqono awoodda iyo waxa uu leeyahay guddigaanu keliya waxa weeye hawshiisa inuu markhaati ka noqdo muxuu ahay sida lacagta soo gashay loo maamulay iyo cidda la siiyey iyo sida loo bixiyey guud ahaanteeda marka la qaybiyo iyo marka dambana xisaab celinteeda iyo guud ahaan maaragtay sidii loogu talagalay inay ku bixiyaan awooddana inta badan waxa weeye haddee madaxdii dawladda iyo dhinaca dawladda soomaaliyeed ayaa u xoog badan ayadaana lagu maamulayaa sistamkeeda dawladeedu ku dhex jiraa waxa keliya oo hadda lagu kordhiyey waxa weeye xubno ka socda beesha caalamka ayaa meesha oo ah ama bangiga dhexe ama wasaaradda maaliyadda la fadhiisanaya oo arkaya shaxda iyo miisaaniyadda dawladdu ay keentay iyo lacagta lagu maalgeliyey lacagtii la keenay iyo hadhow markii xisaabta la keenana sidii xisaabta loo keenay iyadoo markaasna uu jiri doonaan wax la yidhaahdo documentation iyo procedures iyo signatures iyo waxyaabo badan oo loo baahnaan doono oo la dejin doono oo guddiga uu dejin doono marka awoodda waxa weeye wixii dawladda soomaaliyeed qorshe ay dejisay ayaa waxa weeye guddigan ku shaqaynayaan wax ayagu gaar aho awood ay leeyihiin oo qorsheynayaan ma jirto keliya ayaga waxa uun muhiimadoodu tahay inay ogaadaan qorshahaas iyo lacagtii ku baxday iyo habkii loo bixiyey iyo procedurekii iyo qawaaniintii loo dejiyey inay raaceen iyo in kale markii la bixiyey iyo markii loo soo celiyey xisaab celinta intaas ayay u baahnaan doontaa si markaas dawladdana maamul ahaan loo hubiyo inay mar kastaba hagaajiso maamulkeeda si waxa weeye xisaab celinta u noqoto waayo waddanku waxa weeye lacagta markii la keeno iyo markay baxdo ilaa meesha ugu dambayso gaartaba waxaa jira documentation fara badan oo la samaynayo marka hawlahaas maamulka la xiriira dawladda awadaysa laakiin waxaa laga rabaa keliya guddiga inuu ogaado in maamulkaas uu shaqaynayo uu si fiican u shaqaynayo kabacdina guddiga hawshiisa waa dhammaanaysaa hay-adihii ku shaqa lahay ayaa la wareegaya xilkoodii markaas marka hawshaas waxaan isleeyahay horumar hadda aad iyo aad soona gaabinaysa dib u dhisida maamulka hay-adaha maaliyadda weeye aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystood marti noogu noqota adiga iyo dhegaystayaasha ka qayb qaatayba waa mahadsan tahay waa hagaag intaasi aynu kaga gudubno kaasi waxa uu ahaa maxamuud maxamed culusow oo isagu soo noqday guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee soomaaliya haatanna ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha soomaaliya waxaa barnaamijka sidoo kale khadadka telefoonka uga qayb qaatay dhegaystayaasha barnaamijka oo meelo kala duwan naga soo wacay tan iyo kulanti dambe intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo